soomaali waa mid waa uliyomayra mataana weeyo meelbay ka wadag idigay bidixi maka maarantaa bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya magaalada jowhar oo mar labaad martigelinaysa doorashada hirshabeelle iyadoo ay ka socoto soo xulista xubnaha wakiilada ee maamulka hirshabeelle waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa kulan waxa uu la qaatay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal odawaay yuusuf raage barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad kaloo maqli doontaan magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose oo samaynaysa horumarro dhinacyo badan leh tan iyo markii laga saaray cadowga ummadda soomaaliyeed ee kooxda argixisada ee al-shabaab waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ciidanka booliiska magaalada gaalkacyo ayaa wada howlgallo lagula dagaalamaya waxyaabaha maanka dooraya qodobadaasi waxaynu ku soo kordha ayaad barnaamijka faaqidaada wararka aad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhowaada
soomaali waa mid waa uliyomayra mataana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyomayra mataana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon ku bilaabay barnaamijka ee madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxamed cabdiwaare ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal odwaa yuusuf raage iyo qeybaha kala duwan ee toddobiy labaatanaad kulanka oo ka dhacay guriga madaxweyne waare ayaa looga hadlay xaaladda amniga hirshabeelle madaxweyne madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidanka xooga ay qaadaan howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka guud ka hor inta aysan bilaabanin doorashada maamulka hirshabeelle madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka xooga dalka loo laga rabo in ay hirshabeelle kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka waddada xiriirsa muqdisho iyo jowhar dhinaca kale magaalada jowhar ayaa mar labaad martigelinaysa doorashada hirshabeelle iyadoo ay ka socoto xulista xubnaha golaha wakiilada maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan xuseen cumar wadin ayaa khadka telefoon ku jira cabdiraxmaan faahfaahin naga sii
waa maasan tahay munya sidaad sheegtay oo magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaa mar kale martigelinaysa doorashada goboleedka hirshabelle iyadoona maalin ka hor jowhar ay soo gaareen wafdi ay ku jiraan guddiga doorashooyinka baarlamaanka labaad ee maamulka hirshabelle kuwaasoo lagu soo dhabeeyey magaalada caasimadda ee jowhar guddiga oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen maalmaha soo socda ay raacin doonaan jadwal ay ku shaqeyn doonaan si loo gudgalo lista baarlamaanka labaad ee maamulka hirshabelle iyo gudaha doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabelle magaalada ayaa inta badan hadaneynteedu waxa ay tahay arrimahan la xiriira doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabelle shacabka ku nool magaalada jowhar ayaa waxay sheegeen in ay soo dhaweynayaan arrimahan soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka hirshabelle iyagoona sheegay inay u baahan yihiin in mar kale doorasho ay ka dhacdo jowhar sidoo kale waxa ay sheegeen in maamulka cusub ay imaan doonaan ay ka rajeyn doonaan inay sii amri qaadaan arrimaha la xiriira baahiyaha ay qabaan bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale magaalada ayaa laga dareemayaa isbedel dhanka u diyaargarowga doorashooyinka iyadoona hoteeladii magaalada jowhar oo lagu diyaargaroobayo ergadii iyo weliba dhaqankii ka qayb qaadanayay iyo weliba siyaasiyiintii ka qayb qaadan lahayd doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabelle marka sidoo kale waxaasi aad ah loo adkeeyey amniga magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada ku dadsan iyadoona ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabelle iyo kuwa qaranka ee ku sugan magaalada si isdaba jooga howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ay kaga sameynayaan wadooyinka soo gala magaalada iyo gudaha magaalada si loo loo adkeeyo goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe
aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan xuseen cumar wadani wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka shabeellaha dhexe ayuu ahaa dhinaca kale magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sameynaysa horumaro dhinacyo badan leh tan iyo markii laga saaray cadowga ummadda soomaaliyeed ee kooxda argixisaday al-shabaab warbixin arrintaas ku aadan waxaa inoo soo diyaariyey oo janaale inooga soo diray maxamed cali cumar jubba
janaale oo ah magaalo soo kabanaysa dhowaana laga saaray maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo dhowr sano ku amartaagleynayay ayaa hadda waxaa ka jira isbeddel dhanka ammaanka iyo nolosha deegaanka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan janaale ayaa suurageliyey ammaanka ay ku naaloonayaan reer janaale si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanka iyo horumarka ay magaaladu sameynayso ayaa waxaa gaaray gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose wafdi uu hogaaminayo uu qeyb ka yahay gudoomiyaha degmada marka mas-uuliyiinta ayaa kormeeray xarunta m c h ka janaale iyo qeybaha magaalada ay ka kooban tahay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta maamulka janaale uu hadda sida kumeel gaarka ugu shaqeeyo ayaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka dhagax dhigay dhismo si casri ah loo dhisayo islamarkaana ay ku shaqayn doonaan maamulka janaale cabdulaahi cali axmed waafow gudoomiyaha degmada marka ayaa tilmaamay in janaale ay iminka sameynayso horumar waxaan isleeyahay hadduusan guddoomi najax dadaali lahaynin ama usan jiri lahaynin maanta in la joogi lahaay halkaan ma aaminsanin waxaan isleeyahay meel ka dambaysa ayaan joogi lahayni laakiin waxaan ku gaarna halkaan dadaalkiisa iyo muxuahay firfircoonidiisa iyo muujinta uu muujinaayo deegaanka ama gobolka in wax loo qabto la horumariyo inta yaroo as joogo insha allah anagana garabaan kugnahay mudan guddoomiye waan kaaga mahad celihaynaa dadaalka badan juhdiga badan oo aad gelinaysid gobolka gaar ahaan degmada marka iyo nabaaxigeeda gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudan ibraahim aadan cali najax oo ka hadlayay dhagax dhigga waxa uu xusay in dhismaha xarunta maamulka janaale ay in muddo ah kasoo shaqeynayeen hadda wixii ka dambeeyana uu maamulka janaale heli doono xafiisyo ay ku shaqeeyaan shacabka dadka deegaankan ku nool oo idil waxay heli doonaan meel ay ugu soo hagaagaan guddoomiyahoodii iyo maamulka intiisa kale taas oon is leenahay waxay bilow horumara u tahay shacabka reer janaale runtii waxaad muujiseen dadaal waxaad ka shaqayseen horumar waxaad ka shaqayseen nabad ku wada noolaasho keliya waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo inaad joogtaysaan inaad nabadda ka shaqaysaan ciidanka aad garab istaagtaan ee aadan dib u fiirinin dhibaatooyinkii runtii aad soo marteen maanta waxaad diyaar u tihiin mustaqbalkiin idinka inaad go-aan ka gaartaan maamul ahaan aadaan u faraxsannahay runtii inaan u shaqaynayno dad sidaan oo kale u dowlad jecel dad sidaan oo kale diyaar uga ah inayna garab istaagaan dad sidaan oo kale runtii mustaqbalkooda iyo nabadooda iyo wadajirkooda uga shaqaynaya waad mahadsantihiin waxaan idin ballanqaadaynaa inaan annagana ka caajisi doonin shaqadaan idin hayno
aada buu mahadsan yahay waxa uu ah codkaasi u dambeeyey uu ahaa ee guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax wuxuuna u dambeeyey warbixintii maxamed cali cumar jubba oo inooga soo diyaariyey magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada booliiska magaalada gaalkacyo ayaa wada howlgallo lagula dagaalamayo waxyaabaha maanka dooriya iyadoo ee dhowr mar ee ciidamada booliiska ee gaalkacyo ay kusoo qabteen waxyaabaha maanka dooriya oo halkaasna ay ku gubayeen cabdirasaaq waxam axmed ayaa qadka telefoonka ku jira cabdirasaaq faahfaahin naga sii ee howlgallada ay ciidamada booliiska ee magaalada gaalkacyo ay wadaan
howlgalladaas ayaa iyadoo ah kuwo wax weyn ka bedelay amniga magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug tan iyo markii ciidanka amniga ee booliiska gobolkan mudug ay bilaabeen howlgalladan ka dhanka ah la dagaalanka ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha isagu muddooyinkii muddooyin ka hor ahaa mid si caadiya ugu soo kornayay magaalada gaalkacyo heer ay gaarto in dukaamada caadiga lagu iibiyo balse xilligani tallaabooyinka ay geligelisay wasaaradda amniga galmudug oo kaashanaysa ciidamada booliiska federaalka soomaaliya ee ka howlgala gobolkani waxaa lagu guulaystay in wax weyn laga qabto waxyaabahaasi maanka dooriye ka ganacsigooda haddii hala mid lagu qabto gudyaha ama mid kasoo gelaysa xuduudaha Eh, marka haatan waxaa magaalada ka muuqanaya isbedel waxaana si rasmi ah u xaqiiqooba hadalkii ahaa in eh, falalkii ammaan darre ee magaalada gaalkacyo ka dhacaya intooda badan ay ahaayeen kuwa ay sababi jireen isticmaalka khamriga ama waxyaabaha kale ee maanka dooniya sidoo kale culimaa diinka gobolka iyo bulshada ayaa iyagu si weyn usoo dhaweynaya howlgalladaasi maadaama wax weyn ay ka bedela amniga magaalada gaalkacyo waa idanka booliisku haatan ay gacanta ku hayaan dad iyagu eh, ka ganaxsanaya waxyaabahaasi kuwaasi oo taliska booliisku uu sheegay in maxkamadda loo gudbin doono si loogu qaado eh, xukunka waafaqsan eh, dembiyada lagu soo qabtay marka eh, haatan magaalada gaalkacyo waxaa laga dareemayaa isbedel waxaana si joogta ciidamadu ay u wadaan howlgallada lagu xaqiijinaya amniga eh, kuwaas haatan xoogooda ay saareen eh, la dagaalanka ka ganacsiga maandooriyaha khamsiga
waayahay ee dadkii arrintan ee ku lug lahaa ee gacanta ma lagu soo dhigay sidoo kale ee wixii kale oo ay waxyaabaha maanka dooriya oo dhowr mar ee ciidamada booliiska ay ku gubeen halkaasi dadkii ayagana falkaasi ee gacanta kula jiray mala haya Een, waa maasantahay dadkii lagu qabtay ee, fal- bahal- alaabtaasi ama waxlaxahaasi qaarkood waa ay baxsadeen eh, qaarna gacanta ayaa lagu hayaa halka eh, sida dhawaan uu sheegay taliyaha qaybta booliiska khamri aad u fara badan xashiish ninkii lagu iska lahaa eh, gurigiisana laga soo qabtay uu baxsaday haatana lagu daba jiray isagoo ku sugan magaalada kismaayo sida uu sheegay marka eh, inta badan dadkii ka ganacsan jiray waxyaabahaasi magaalada waa iskaga carareen oo waxay galeen gobollo kale oo dalka soomaaliya ka mid a iyagoo ka cabsanaya in gacanta lagu soo dhigo maadaama ciidanka booliisku ay ku daba jiraan marka dadkaasi hadda lahayana waxa uu sheegay taliyaha qaybta dhowaan in maxkamadda loo gudbin doono waayahay ee dhanka amniga ee magaalada gaalkacyo markaad eegto ee maxaad faahfaahin eh, naga sii kartaa
sida magaalada gaalkacyo sanadkii u dambeeyeyba wuxuu ahaa mid aada u hagaagsan waxaana lagu tirin karay gaalkacyo inay kamid tahay meelaha ugu amniga badan dalka soomaaliya taasna waxaa sababa shacabka oo gacan ka helayay shacabka oo gacan siinayaaade ciidamada maamulada galmudug iyo puntland oo iyagu si wada jira u shaqaynayay horay halkii qofka dembi ka gala dhanka koonfur ee gaalkacyo u baxsan jiray dhanka waqooyi halka qofka dembiga kasoo galana een, dhanka waqooyi usoo baxsan jiray dhanka koonfureed way dhammaatay arrintaasi haatan ciidamada booliiska een, ama galmudug ama puntland cid kasta eh, dembilaha ama qofka lagu tumayo kala dembiyada inuu geysto waxay kaga daba tegayaan goobta uu joogo dhinacay doonta haatee iyadoo shacabka gacan ka helaya taasina waxa ay sahashay in amniga magaalada gaalkacyo oo si weyn usoo hagaago
wariyaha warbaahinta qaranka cabdirasaaq maxamed axmed ayuu kaasi ahaa aad ba aad baad mahadsan tahay
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan markaan isla soo gaarnay waxaa sii kordhaya fatahaadda webiga shabeelle uu ka geysanaya deegaano ka tirsan degmada waloweyn ee gobolka shabeellaha hoose bulshada ku nool ee deegaano hoos yimaada degmada waloweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in cabsi weyn ay ka qabaan in fatahaadda webiga shabeelle uu mar labaad uu halkaasi fatahaado horleh uu ka geysto dadka deegaanka ayaa wada barakac ku aadan oo ay ka baqdin qabaan in eh, webiga shabeelle uu ku soo fataho deegaanada ay ku sugan yihiin waxayna markaasi ugu baaqeen eh, maamulada eh, degmada walaweyn iyo hirshabeelleba in ay gacan amase gurmad deg deg ah lala soo gaaro maadaama ay sheegeen in kol hore ay saamaysay fatahaaddan islamarkaana mar labaadna ay ka baqdan qabaan in saameyn kale ay ku yeelato fatahaadaha fatahaadda webiga shabeelle ayaanan ahayn midka uu ka geystay waloweyn waxa uu sidoo kale uu ka geystay gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo ay markaasi ay bulshada uu ku fatahay webigaasi ay ilaa iyo haatan ay la tacaalayaan ee dhibaatada markaasi ay ka soo gaartay fatahaadaasi weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada urarka soomaali waa mid waa uliyo maydhax mataana weeyo meel bay ka wadag idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
haddii aanu eegno ee gobolka gado iyo iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi laga soo sheegayey ee dibadbaxyo markaasi ay shacabka ay dhigayeen oo ay kaga cabanayeen ee ciidamada kenya oo dhibaato badan ku haya ee bulshada ku nool ee beled xaawo maxamed kaafi ayaa qadka telefoonka ku jira wakiilka warbaahinta qaranka maxamed soo dhow
yaana umahadsan tahay waa dhawaay waayahay waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda guud ee gobolka gado
hadda umahadsan tahay xaaladda guud ee gobolka gado ee saaka oo ay degan tahay marka loo eego maalmihii hadda lasoo dhaafay oo ay ka socdeen banaanbaxyo aada u waaweyn kuwaas oo looga soo horjeeday tacadiyada ee ciidamada kenya ay ku hayaan shacabka xoolodhaqatada ee ku sugan xad xadudbenaadka ee wadaagno labada wadan oo agagarka ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo oo muddooyinkii dambe ay ka dhaceen falal la xiriira afduub ee ciidamada kenya ugu geysteen shacabka marka laga soo tago saaka guud ahaan ee degmooyinka gobolka gedo ee sidiisa kale waa nabad waana amni
waayahay maxamed waxaad inoo sheegtaa maadaama beled xaawo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka socdeen dibadbaxyo oo kadhan ah tacadiyada ciidamada kenya ay ku hayaan bulshada ku nool ee soomaaliyeed ee beled xaawo sidoo kale banaanbaxyaas maamulka ee gobolka hadduu ka hadlay arrintaasi muxuu si yiri
aada waa mahadsan tahay banaanbaxyada sidoo kale waxaa ka hadlay maamulka gobolka gedo ee dhammaan maamulada degmooyinka gobolka gedo ee saraakiisha ciidamada oo iyaguna bulshada la hadlay kadib markii banaanbaxyadu ay sii xoogeysteen waxaa usoo baxay maamulka gobolka gado iyo kan degmooyinka dhammaan way la hadleen maamulka gobolka gado wuxuu sheegay in arin falalka iyo ciidamada kenya geysteen ay kala xaajoonayeen ay kala hadleen dowladda federaalka soomaaliya madaxda ugu sarreysa islamarkaana jawaab ay ka sugayaan dowladda federaalka oo ay sheegeen in dowladdu ay ku howlan tahay sidii dowladda kenya ay ugala xaajoon lahayd falalkaasi ay ka geysatay iyadoo la sheegay in ay dad maqan yihiin qaarna ay dhinteen oo la helay meydkooda waxaa xusid mudan maalmo kadib markii ay ka afduubteen tuulada yodo afar qof waxaa shalay daraad iyadana la sheegay in afar kale ay ka afduubteen tuulada daarusalaam iyo conton meel yidhaahdo oo agagarka cows qurun iyo garinley oo dhanka xuduudda wajaar xaggeeda kala wadaagna xadbinaadka in afar qof oo ka afduubteen halkaasna ay ku dumiyeen shirkadda hormuud birteedii oo ku taalay tuulada conton oo aaga caalwaaq u dhow
waa gartay marka marka loo eego tacadiyada ciidamada kenya ay ku hayaan shacabka xoolodhaqatada ee ku dhaqan deegaanada miiga waxa ay yihiin kuwo in badan soo lalaabtay oo muddo badan shacabku ay kusoo noqnoqday iyadoo dowladda federaalk soomaaliya marar badanna ee xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka gedo ay kala hadleen dowladda marka maamulka gobolka wuxuu ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan sida ugu dhaqsiyaha badanna jawaab arintaas ku saabsan ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka sugayaan
aad buu umahadsan yahay maxamed kaafi ayuu ahaa wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka gedo weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka qaybihii ugu dambeeyay ayaan isla soo gaarnay deegaano ka tirsan ee gobolka hiiraan ee bulsho ku nool ayaa waxaa dhibaato xoogan u gaarsiiyey ee kooxda argixisada al-shabaab ee nuur maxamed cali wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka hiiraan ayaa qadka telefoon ku jira ee nuur kusoo dhow barnaamijka faaqidaada wararka
waan ku dhowahay barnaamijka faaqidaada wararka waxaan ku suganahay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan wararka haatan naga soo gaarayo deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyn sida buqa qable iyo weliba ceel calay ayaa waxaa haatan lagu soo waramayaa in ay gaboodfallo adag ay u geysteen maleeshiyada argagixisada al-shabaab dad shacab ah oo halkaasi ku sugnaa dadkani shacabka oo dhibaatooyinka ay u geysteen ayaa weliba waxa ay ku dileen goob fagaaro ah iyadoo halkaasi ay sida dadka shacabka ah ee halkaasi degan ay dhibaatooyin adag ay u geystaan maleeshiyada argagixisada al-shabaab halkaasina ay ku gumaadaan shacabka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadaasi hoos yimaada buqa qable iyo weliba ceel calay
waayahay e tirada ee dadka shacabka ah ay maleeshiyaadkaasi dhibaateeyeen maxaan kala soconnaa
sida nala xaqiijiyey dadka deegaanka oo aan wareysanay waxay inoo sheegeen ilaa iyo saddex ruux in ay goob fagaara ay ku toogteen dadkaasina waxaa la sheegay in ay ahaayeen dad iska danley ah amaba iska masaakiin ah dadkaasi shacabka ah sida la wada ogyahay maleeshiyada al-shabaab ayaa dadka inta badan shacabka soomaaliyeed waxa ay ku dilaan goobaha fagaaraha ah iyagoona weliba u daliilsanaya dadkaasi inay dhibaatooyin ay ay ku hayaan balse maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaa dhibaatooyin adag maalmihii u dambeeyey waxaa kala kulmaya shacabka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyn halkaasina waxa ay maleeshiyada al-shabaab maalmihii u dambeeyey ay dadka shacabka ugu qaadayeen xoolo ay ku sheegayeen sakaawaad dadkani ayaa waxaa lala xiriiriyey in ay sakaawaadkaasi waxyaabahaasi awaamiirtaasi ay maleeshiyada ay soo saartay ay diideen sida markii aan wareysanay dadka deegaanka oo halkaasi ku sugan ay inoo xaqiijiyeen balse dadkani ayaa goob fagaaraha ay ku dileen maleeshiyada argagixisada al-shabaab weliba si arxan darro ah dadkii shacabka ahaa waxa ay ku qasbeen weliba in ay daawadaan
waa gartay
marka dhibaatooyin adag ayaa halkaasi ka taagan maleeshiyadana al-shabaabne maalmihii dambe waxa ay caadayseen in ay si arxan darro ah ay u dilaan dadka shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka hiiraan dadka inta badan ay dilaan waxyaabaha ay u daliilsadaan waxaa ka mid ah sakaawaadka iyo waxyaabo noocaas oo kale ah iyadoo aanan saacaddani ay ahayn ay ahayn saacadihii sakaawaadka amaba xilliyadii amaba bishii sakaawaadka haddana maleeshiyada al-shabaab ayaa gumaadkooda waxa uu ka mid yahay in ay dadka sida arxan darrada ay isaga dilaan amaba micnalaanta ay u toogtaan ay u daliilsadaan waxyaabo been ah
wariyaha warbaahinta qaranka nuur maxamed cali aad baad umaadsan tahay warkaasina wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan insha allah markana e haddii aanu eegno e magaalada cadaado e oo uu ku sugan yahay wariyaha warbaahinta qaranka ee jelani e iyo xaaladii ugu dambeeyey ba uu inooga waramayo e jelani kusoo dhawo ee barnaamijka faaqidaada bal waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda guud ee cadaado
waa ku dhawaa barnaamijka faaqidaada magaalada cadaado ee maamulka galmudug waa xaaladeeda caafimaad iyo dhan amni iyo dhan waxbarasho si wanaagsan ayaa saaka loogu daraaray aad ayay u wanaagsan tahay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud shalay iyo daraad waxaa ku sugnaa madaxweynaha maamulka galmudug qoorqoor isagoo markaasi labadii maalin oo lasoo dhaafay kulamo gaar ah la qaatay odayaasha deegaanka halkaasi oo uu kala hadlayey arrimo nabadaada ah oo markaasi oo ka jirtay deegaano hoos yimaada magaalada dhuusamareeb halkaasi oo markii ugu dambeysay xal waara kaga gaareen odayaashii iyo madaxweynaha madaxweynaha laba habeen ayuu joogay magaalada cadaado xilli markii dambe shalay gelinkii hore uu ambabaxay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaasi oo uu sheegay madaxweynuhu inuu isagana u aadi doono xaalado markaasi ku saabsan dhinaca golaha deegaanka dhismihiisa
waayahay e bal markaad fiiriso jelani e magaalada cadaado ee horumarada ay sameynayso ee maxaad hal in laba nooga xusi kartaa
adan aad ayaa umahadsan tahay magaalada cadaado horumar aada u weyn ayaa ka socda oo dhanka dib u dayactirka magaalada ah magaalada waxaa ka socda dadka magaalada cadaado degan ayaa si is-alxqaam ah waxay u dhisayaan laamiga magaalada cadaado marshibiyadigiisa iyadoo aysan jirin wax hay-ad ah ama maamul ah oo oo oo gacan ka siinaya guddi ayaa jira magaalada oo si ishalqaama loo magacaabay guddigaasi oo oo dhisaya marshibiyadiga labada dhinac ee magaalada ka koona ilaa ay ka koona sidoo kaleeto waxaa jira guddi kaleeto oo isagana ishalqaam ah taasi oo markaasi oo isagana sameynaya agabka dabdamiska in ay inay magaalada usoo gadaan lacagna ka aruurinaya dadka deegaanka guddigaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay bilihii lasoo dhaafay laba jeer oo isku dhow dhow ee magaalada kaalimaha dhanka kaalmaha shidaalka kaalmaha loo yaqaano dab ay ka kaceen dabkaasi oo la waayo wax lagu dameeye taas ayaa marka waxa ay dhalisay in lagu baraarugo in magaalada aysan haysan iyo iyo deegaanada galmudug oo dhanba inaysan oolin gawaarida loo yaqaana dabdamiska hal midna taas ayaa waxay marka sababtay in magaalada cadaado dadka oo degan ay sameeyaan guddi iskis markaasi isku colqaamay kaasi oo ka shaqeeya sidii sanadka sanadaha soo dhow sida ugu sida ugu dhaqsiyaha badan lagu heli lahaa jawaarada dabdaniska ah si markaasi ay looga hortago amaba ay ula tacaalaan dhibaato haddii ay ka dhacdo guud ahaan deegana deegaanada galmudug khaasatan magaalada cadaado waya jalaan aad baad umahadsan tahay haddii aanu egno gobolka bokool iyo xaaladii ugu dambeeyey waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira maxamed xasan cabdiraxmaan maxamed faahfaahin naga sii xaaladda guud ee amniga gobolka bakool
waad mahadsan tahay xaaladda guud ee gobolka bakool jawgiisii waa uu degan yahay walow maalmihii lasoo dhaafay iyo hadalheyn oo dhanka caqabado dhanka lacagta birta etoobiga ay ka jirtay degmada ceel berde gobolka bakool oo sicir barar heerkiisu aada u sareeyo uu ka jiro iyo ganacsigii oo aan kala soconin kadib markii dowladda etoobiya ay sheegtay in lacagteedii isbeddel ay ku samaysay oo lacagooyinka qaarna aan shaqaynaynin oo lacagta ay bedelayso taasi oo inta badan degmada ceelbeerde dadkeeda ay isticmaalayeen lacagta birta etoobiga iyo lacagtan qalaad ee e t c-ga oo lacagta shilinka soomaaliga aan laga helayninba ama aan lagu ganacsanayninba degmadaasi etoobiya maadaama meel xuduudi ay ku taallay marka caqabado badan ayay sheegayaan dadka waxaa sarafka hadda dollarka boqolkii dollar uu gaaray lacag ka badan dhanka soomaaliya markaan u fiirino lix milyan yani oo shilinka soomaaliga ayay maraysaa oo birta etoobiya marka loo fiiriyo marka caqabadooyin ayay aad ay u sheeganayaan degmadaasi oo dhanka ganacsiga iyo dadkii noloshoodii murmaalatada ahaa oo aada ugu adag in ay wax iibsadaan ama ay noloshoodii ay maareeyaan magaaladii ganacsigeed aad ayuu istaagay dhinaca kale degmada xudur gobolka bakool bulshada degan waxay u diyaar garoobayaan ama ay wadaan qaabkii markaasi beeraha ay u abuuri lahaayeen oo hagaajinta beeraha ayaa si weyn ay u socoto walow iyagana dhanka abuurka iyo dhanka aqabka oo beeraha loogu talagalay inta badan cid ka saacida aysan jirin oo beeraleyda ay ku sheegayaan in wax soo saarka beeraha horumaro badan laga gaari lahaa dhanka dhiirigelin la-aan oo beeraleyda ay jirto ayay ku sheegayaan laakiin waa sanadkii dayrta ayaa xilligan bilaabanaya oo dadka beeraleydan ku mashquulsan yihiin sidii beeraha ay u abuuri lahaayeen ay u hagaajin lahaayeen maadaama gobolka bakool marka la yidhaahdo inta badan dhaqashada xoolaha iyo tacbashada beeraha caan ay ku yihiin dadkii xoola dhaqashada ahaana saas oo kale iyagana rajadoodii aad ay u wanaagsan tahay maadaama maalmihii lasoo dhaafay cimilada ay isu bedeshay cimilo roobeeda oo dadka ay filayaan in nimcada alle ay u degto ay ka faa'iidaystaan oo xoolahana daaq ay u helaan beerahana tacbashadoodii waa tan hadda iyaga gacanta ay ku hayaan oo ay wadaan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa hore u socda dhanka waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada dadaalo badan ay wado xilligaan hadda ilaa iyo afar kun oo arday oo si lacag la-aan ama bilaasha wax lagu barayo oo wasaaradda iyo hay-adaha ay isla kaashanayaan ay ka wadaan magaalada xudure xarunta gobolka bakool bishii agost ilaa iyo hadda sistamkaasi uu jiray gebagabana uu marayo in lagu guuleysto in afar kun oo arday oo danyar ah ama agoona oo waxbarasho la-aan ahayd in waxbarasho aadaan oo laga saacido dhanka caqabka waxbarashada na dhanka lacag la-aan wax lagu baro marka guud ahaan gobolka bakool isbedelo oo horumarineed ayaa laga dareemaya walow ay jiraan wadooyinka ay ka xiran yihiin oo saameynteeda iyo dhanka ganacsiga iyo culeysyo badan ay iska jiraan markaas way aad baad wansan tahay waryaha warbaahinta qaranka maxamed xasan cabdiraxmaan ee ku sugan gobolka bokool guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada wararka cabdisalaan mukhtaar ayaa barnaamijka soo saaray intaa barnaamij ka lamida ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada